إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah howlgal lagu beegsaday xarun ay ku kulansanaayeen dhinacyo taabacsan dowladda federaalk oo waday abaabul dagaal ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa faahfaahin laga helayaa dagaallo khasaare dheliyey oo dhowr jeer ay ku jabeen ciidamada dowladda federaalka oo maanta ka dhacay duleedka degmada cadal leh ee shabeellaha dhexe howlgal gaar ah oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada beled xaawo ayaa lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal lagu beegsaday xarun ay ku kulansanaayeen dhinacyo taabacsan dowladda federaalk oo waday abaabul dagaal ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixin umuurtaasi ku aadan waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena salmaan axmed marqanimadii maanta ayaa weerar ku bilowday camaliyad nafurnimo ah waxaa lagu qaaday xarun ay dowladda federaalka ku leedahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo uu ka socday abaabul ciidan oo ka dhana wilaayaadka islaamiga naftii hore ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaxaynayay gaari qaraxyo lagu raray ayaa beegsaday albaabka hore ee xarunta weerarka lagu qaaday waxaana ilbirqsye kadib gudaha u galay xarunta in khimaasiyiin ka tirsan mujaahidiinta kuwaasoo toogasho ku bilaabay xubnihii halkaas ku sugnaa ee uu bartilmaameedku ahaa warbaahinta islaamiga al-andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waraysatay qaar ka mid a ciidamada inkhimaasiyiinta ee qaaday weerarka welina ka dagaalamaya gudaha xarunta ay hujuumeen waxaana ay ka warbixiyeen sida uu weerarka ku bilowday iyo halka uu iminku xaalku marayo mid ka mid a inkhimaasiyiinta ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dhismaha ay beegsadeen ciidamada dowladda federaalkana ay ka soo dagaalamayaan meel ka fog goobta iyagoo adeegsanaya hubka culus alxamdulilah ilahi subxaana wa taala kumahadsan kowta waxaan ku bilaabay guda oo diiwaanka amniga kadib gudaha soo galinay anoo ilaahi subxaana wa tacaala adiga inuu jibin doono inuu sablaanay kadib gudaha u imaanay ayoo jijiifaya qofkan bank kuwa kale lahaa waa ay barnaysi kadib haddii dhismaana werini deeanaha deeanaha koraha gidnaa khasaaro neef iyo maana meeshaan ku dhacayna oo gaala ilahi subxaana ayaa halaagu baan taba qodoy guryo aadna rugi iyo waxa ganacaya jijiise iyo
inkhimaasi kaleo isaguna la hadlay idaacadda andalus isagoo ka dhex dagaalamaya dhismaha xarunta u ah dowladda federaalka ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa fariin u diray dadka muslimiinta muslimiinta meelkana ilaahi subxaana wataala ay koobsado qadiinta ilaahi subxaana wataala ka beenkaaday wasadaha daqiiqada gudub wadanka maana soomaaliya digada lafiyay waa gaadil saaraynin hadda duulo gaala magay kala duwan leh midoo yaadaan wanaag kala jaaranaasa duuli alxamdulilah mujaahidiina korteeday muslimiinta mid baa sidoo mid bala muslimiinta mujaahidiinta walaalihiina amiinka nafto ilaah subana karti hidiyaayo ilaah subana tara karti karti maanaha xalaasjiraa mid bala ajar surbeelaha maanaha maanaha gaalada ay dadka soogaalatua mujaahidiinta mar kale inkhimaasiga markii koowaad aad codkiisa maqasheen ayaa isaguna wuxuu fariin u dirayaa dowladda federaalka haddaba arkastoo fiin oo gaalada afrikaanka iyo hadaa ku jira isobasin أنا لازم أدعم لهنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وإله سبحانه وتعالى بلغنا وقاضي إله سبحانه وتعالى يقول سيد متبين بها لها إله يطبكان وإله يطبكان هذا أكوان قانون يدين لك ستر عيد إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أنا جناب الله دون إلا إن شاء الله تعالى أن كل شيء إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وإساها صحابي حمزة بن عبد المؤمن أن يأيد إن شاء الله تعالى maamulka la baxay hirshabeelle ee xaruntiisu tahay magaalada beledweyne ayaa dhankiisa ka markhaati kacay xaddiga uu leegyahay weerarka lagu soo qaaday waxaana guddoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ugu magacaaban uu sheegay in haddii gurmad aan lala soo gaarin ay halis ku jiraan in ikhmaasiyiinta ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka soo qaadayna ay qabsadeen xaafad dhan oo beledweyne ka tirsan qoraxsan dhinaca galbeedka ma garad oo koonfur xigta waaye laamiga koonfurka eg walaanio gurmad haduusan laga soo gaaro xaaladayna waa cariiri ma garan nimankii aad dhan bay qabsadeen way dagaalamayaan ha waa dagaalamayaan war yaaba yaa dhaxda qaraxi dhaxdeedooda noqde yaa yaa yaa ka yaa ka warbixin karaba aniga meel hadda soddon mitir u gurtaa jooga maya ciidana ay la socda ila jooga goobtii qarax ka dhacay iyagaa la wareegay waana looga soo baxay meel ka sokaysaa la joogaa marka hab kaloo idin in hadda lagu gala ma ogiyo aad damay haystaan oo xawli ah wallaahi xaafad damay haystaan inkastoo aan weli la helin tafaasiil rasmi ah oo la xiriirta khasaaraha ka dhashay wararka istishaadiyada ku bilowday ee ka socda magaalada beledweyne ayaa haddana waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in khasaare culus lagu gaarsiiyey weerarka xubnihii halkaas ku sugnaa ee ku howlanaa abaabulka weeraro iyo duulaan ka dhana wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka weerarkan inqimaasiyada ee ku bilowday camaliyadda istishaadiyada ayaa ah weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dhaca bishan barakaysan ee ramadaan waxaana uu imaanaya iyadoo xaalad quus iyo jahawareer ay ku jirto dowladda federaalka iyadoo safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay horey uga digtay weeraro abaabulan oo ay fulin karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid salmaan haddaba yaa lahaa abaabulka kulanka maanta la beegsaday su-aashaasi wuxuu wariyaheena maxamed daahir weydiiyey cabdifitaax maxamed qaasim filibiin marka laga hadlo sababta iyo cidda lahayd abaabulka qolyaha saaka lagu weeraray magaalada beledweyne waxaa jiray afartii maalmood ee lasoo dhaafay in dowladda federaalku ay ka arinsanaysay culeysyada soo wajahay maadaama aysan haysan wax ciidamo ah oo markaa gurmad ka samayn kara meelo kala duwan oo dagaallo ay uga socdaan iyo dhul baaxad leh oo ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab codsiyo dowladda federaalku ay dirtay gebi ahaanba wa ay kusoo hungowday dantuna waxay biday in la raadiyo maleeshiyaad la qoro iyadoo weliba aanan wax tababar ah la siin weliba in dagaalka la geliyo marka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa faylkaas gacanta ku hayay iyada oo dadka loo xilsaaray uu ka mid ahaa sambalolshe sambalolshe oo loo diray hiiraan waa uu kusoo hongoobay waxaa jirtay in xamse uu diray xubno xildhibaano ah si ay usoo ururiyaan odayaal keeni kara maleeshiyaad marka qabqablayaal horey dowladda federaalka ee uga mid ahaa oo u diiwaangashanaa tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ansixinta iyo doorashooyinka ka qayb qaadan jiray ayaa lagu shirsiiyey magaalada beledweyne iyada oo saraakiishii markaa la shaqeyn lahaa ee kala wareegi lahaa maleeshiyaad shirka ay kala qayb galeen waxaa markaa laga arinsanayena waxay ahayd sidee wax laga yeelaa iyo in la furo buog maleeshiyaad in la qoro si markaa ay u xalaaleystaan odayaashu iyo saraakiishaba xamse cabdi barre lacag ay ka qaateen sidaa darteed ayaa markaa weerarku uu ku qabsaday saaka xilli ay uruursanaayeen oo howlahooda halkaa iyo shirarkooda ay markaa ka wateen hadal uu habeenkii xalay jeediyey xamse cabdi barrena waxaa laga dheehanayey isla arintaas iyo in uu ka filanayo odayaashaasi shiraya iyo saraakiisha iyo waxyaabaha la midka ah inuu ka filayo guul inay keenaan oo wuxuu leeyahay dagaal ayaan baqaadaynaa waxaan magaca qabiil isagoo isticmaalaya qabaa'ilka iyo haweenka iyo garab in nala siiyo ayaan rabnaa oo awood markaa dowladda federaalku ay leedahay marnaba ma soo hadal qaadin maalmahan haddii ilaaha idhaahdo xukuumaddu waxay dadka soomaaliyeed ay ku hoggaamin doontaa dagaal toosa oo cad waxaan ugu baaqayaa marka beelaha soomaaliyeed odayaasha dhaqanka gabdhaha soomaaliyeed inay arrintaa u istaagaan waad ogtihiin maalmahan brobagandada socota waxaan rabnaa in arrintaas waa beentiin aan dhahno kaasi wuxuu ahaa xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaa weerarka uu ku soo aadayaa iyo abaabulkaasi fashilmay iyada oo madaxweynaha dowladda federaalka muddo labaiyo toban saac ka hor magaalada dubai uu tegey halkaa aad ayaa loogu bahdilay soo dhoweynta madaxweyneyaasha oo kale lama soo dhoweyn ninka madaxweynaha ka ah imaaraadka carabta calankiisa ayaa ag yaalay laakiin xasan sheekh wax calan ah iyo meel uu ka socdo iyo astaan muujin karta waxa uu yahay waxba looma keenin oo kursi ayuu markaa ku fadhiyey isagoo la moodanin ka mid ah boqortooyada xukunka haysa ee imaaraadka carabta waxaa jirta in xasan uu dhaqaale deg deg ah ka codsaday dowladda imaaraadka carabta maadaama mushaaraadkii ay dowladda federaalku culays kala kulmayso lacago laga jartay ay jiraan oo shisheeyaha ay ka heli jirtay imaaraadku ilaa iyo hadda inay ka jawaabeen iyo in kale ee lama oga laakiin dad xogogaal ah waxay leeyihiin imaaraadku waa uu ka cagajiiday lacagahaasi sababtoo ah waxaa jira xisaabaad kale oo dowladda federaalka ay isku hayaan oo ay ka mid tahay imaaraadka oo doonaya in isagu uu maamulo nidaamka dowladda federaalka khayraadka oo kale shidaalka iyo xasan sheekhna uu faraha ka qaado dowlado badan oo imaaraadku ay isdiidan yihiin xasanna taa uu fahmi leeyahay marka imaaraadku waa uu ka cagajiiday ayaa laleeyahay lacagahaasi xasan sheekh maxamuud uu ka dalbaday si mushaaraad looga dhigo ciidamada danab la yiraahdo oo markaa mushaaraadkoodu qalqal uu ka taagan yahay marka xaaladdu aad bay ugu cakaran tahay wararkanna waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dowladda federaalku aysan markaa haysan wax ciidamo ah oo uga qayb qaadan kara dagaalada islamarkaana ay doonayso oo keliya in odayaal lacag la siiyo oo la yidhaahdo maleeshiyaad soo raadiya mahadsanid filibiin waxaa faahfaahin laga helayaa dagaallo khasaaro dheliyey oo dhowr jeer ay ku jabeen ciidamada dowladda federaalka oo maanta ka dhacay duleedka degmada cadal leh ee shabeellaha dhexe dagaalada maanta ka dhacay deegaanka buurshasheekh ee duleedka degmada cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka halka sidoo kale lagu dhaawacay siddeed iyo labaatan kale waxaana la soo warinayaa in toban ka mid ah midadka askarta dowladda federaalka looga cararay goobtii lagu dagaalamay kuwaasi oo sida la sheegayo ay ku jiraan tiro saraakiil ah weeraradan ayaa ku biiraya gulufka xooggan ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha al-furqaan howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada beled xaawo ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka faahfaahinta warkani waxaa la diyaaraa waryaheena maxamed sheikh howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay waxa uu ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya howlgalkan ayaa dhegta dhiigga loogu daray nin lagu magacaabi jiray cabdi aadan oo ahaa taliyaha zaadka guutada tobanaad ee qaybta saddex iyo afartanaad ee ciidamada dowladda federaalk ee ka howlgala gobolka gedo waxaana laga soo furtay sarkaalkan bastoolad u watay sawirka taliyahan ay khaarijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si weyn laiskula dhex marayaa baraha bulshada si gaar ah aaladaha facebooka iyo telegramka kuwaas oo ay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka isku tacsiinayaan howlgalkan gaarka ah ayaa waxaa baqdin xoogan geliyey ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo ee gobolka gedo kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmay howlgallo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad mahadsan tahay maxamed dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa